madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug kaasi oo laga hirgeliyey magaalada dhuusamareeb munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa ka warbixiyey muhiimadda dhismaha guriga wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi maalin aan halkan ka dhagax dhignay guriga ugu shaqada badan galmudug waa gurigii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda galmudug horey waa lahayd xafiisyo laakiin dee kan waa gurigii baahiyaha oo runtii wasaaraddu ay qabtoo dhan lagu dabooli lahaa oo guri casriye ah dhammaan inta gacan ka geysatayna waa u mahad celinaynaa sida wasiirku sheegana dhaqsa halkan uga bilaaban doona insha allah waxaan leenahay waa maalmihii horumarka dardarta iyo xawliga ay galmudug ku socotay qayb ka mid a
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed diiriye ayaa ka mahad celiyey dhismaha cusub ee wasaaradda maanta annaga wasaaraddeena arrimaha gudaha ee galmudug farxad bay noo tahay iyo maalin taariikhi ah sida runtaa in maanta dhagaxdhiggii gurigii ugu weynaa ama maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ay maanta madaxweynaha galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah halkan maanta laga dhagax dhigo waa aad bayaan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynaynaa maamulka galmudug ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo xafiisyada ay ku shaqeeyaan wasaaradaha si bulshada ay u helaan adeeg hufan